markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaaray ibraahim daandure iyo nuur bukhaari
waa mar kale iyo barnaamijkeenii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya ibraahimo waxaa nasiib u yeeshay dadka kale ah maxamed muuse maxamed khadar saleebaan maxamed ibraahim ciise maxamed bishaare baandeey nimcaan jaamac maxamed injineer borow cabdiraxiim axmed nuur giindhe saadiq aadan xidig yurub axmed maxamed saado maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye suuri maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan axmed aadan iyo marwadiisa qaaliga ah malyuun ibraahim oo uu wiil ugu dhashay magaalada baledhiig ee gobolka togdheer kowda bisha agoost waxaanu leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi in uu noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana nuurow waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdulaahi axmed iyo shadoor xaaji shadoor iyo siciid salaad iyo cabdicasiis xasey golfyare iyo waxay yidhahdeen cabdirashiid ismaaciil iyo cabdiqaadir duu cabdi jubbad iyo waxa ay yidhahdeen nuur xasan nuur iyo weliba bilo guutaale iyo xasan nuur xasan waxaana dhammaan ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdiqaadir nuur xasan qoondhe iyo hidaayo xasan cadde oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho
wahbi saciid ayaa waxa uu leeyahay socdaalkan dunida ku soo maray saamiyey sidaada oo kale indhaha ma saarine suuraddaada oo qura waa heesta sannadaha iyo fannaanka wahbi saciid
intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii wahbi siciid iyo heesta sannadaha dhankii dhambaalada ayaan dib u jallaacaynaa dhambaalka nuur waxa uu naga soo gaaray shaafici ciid iyo cabdiraxiin axmed nuur gendhe iyo sayid cumar rooble cali iyo xasan xuseen xasan iyo ikraan aragsan garaase iyo waxay yidhaahdeen edebson sumaya samaara iyo sadiiqa aadan xidig iyo nimcaan jaamac iyo waxay yidhahdeen badri cabdulaahi ibraahim iyo maxamed shaafi iyo yaasiin gacmo dheere iyo xamda maxamed faarax iyo liibaan maxamed shirwac falastiin khaliif yuusuf bifeeye dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed cali faarax xidig iyo nadiifo ibraahim xidig oo arooskooda uu ka qabsoomay beledweyne gobolka hiiraan xaafadda buunduweyn oo ay leeyihiin ducadun waa xaggeena arooskaas allaha ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana diraya dadka kale ah maxamuud cabdulaahi maxamed oo loo yaqaana najaad iyo maxamed cabdulaahi xirsi bashiir maxamed siyaar nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame cabdulaahi saciid farasle daa'uud maxamed cali iyo xaashi aadan maxamed mahdi saciid xirsi shire cabdulbaasid maxamed cabdulaahi iyo axmed yuusuf cartan maxamed aadan maxamed qumane faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi hodan maxamuud sheekeeye cumar cabdulaahi jamaal cabdulle iyo dad kale oo fara badan waxa ay dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ay hawada u marinayaan hambalyo meher lamaanaha kale ah brofesor cabdilcasiis maxamed diriir iyo doctorista sacdiyo maxamed warsame oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada burtinle taariikhda markay ahayd lix iyo labaatankii bishii juulaay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara oo ubadda kheyrqaba kale helo aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdiqaadir xayaad axmed maxamuud cabdirasaaq axmed iyo maxamuud xasan aadan iyo ismaaciil cabdifataax macalin iyo cabdulaahi daahir cabdi iyo maxamed nuur yunis dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ay ka gaarsiiyaan cabdirasaaq cabdicasiis iyo hadaaya maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay toos weyne ee gobolka baay oo ay leeyihiinna arooskiina allah ka dhigo kii aad bashbashii barwaaqa kala kulantaan aamiin heesta xigtana waa hee ibraahimow ma noo raacinaysaa noo soo qabo waa tahay waa xumad jecel iyo fanaanada nasteexa indhow
xirxira jacaylkaagu igu badan xusuustiisu casisho nafta iidi daqday adigaa xiska ii buxushay xirxira jacaylkaagu igu badan xusuustiisu casisho nafta iidi daqday adigaa xiska ii buxushay xubbigelise aad gelisay xubbigelise mahaankayga waxaad raysay lahab lahabtaydan xilliqura kuma ogaanin xilliqura kuma ogaan xilliqura kuma ogaanin xilliqura kuma ogaan xubbigelise aad gelisay xubbigelise mahaankayga waxaad raysay lahab lahabtaydan xilliqura kuma ogaanin xilliqura kuma ogaan xilliqura kuma ogaanin xilliqura kuma ogaan kashaan adiga ku xaran xiisuhu ahaa macaan xiisuhu ahaa taraadafkeeyey aanu noqonin adiga adiga adiga xaaskaaga umadani idain mayso umadani idain mayso umadani idain mayse umadani idain mayso kashaan adiga ku xaran xiisuhu ahaa macaan xiisuhu ahaa karadafeeyey aanu noqonin adiga adiga adiga xaaskaaga xumadani idain mayse xumadani idain mayso xumadani idain mayso xumadani idain mayso jacaylkaagu waxawilan qulubtayda xubnahayga kuuman ku xurmee dareenkaaga xidgiyaho jacaylkaagu waxawilan qulubtayda xubnahayga kuuman ku xurmee dareenkaaga waxaan jeernid aa jeernid waxaan jeernid beerkayga xididada wanaha kaabaade eradhigatay badiidoodba eradhigatay badiidood eradhigatay badiidoodba eradhigatay badiidood waxaan jeernid aa jeernid waxaan jeernid beerkayga xididada wanaha kaabaade eradhigatay badiidoodba eradhigatay badiidood eradhigatay badiidoodba eradhigatay badiidood kashaan adiga ku xaaran xiisuhu ahaa macaan xiisuhu ah xaaskaaga ah madanidayn mayso madanidayn mayso madanidayn mayse madanidayn mayso
waa tahay nuur dhambaalkana wuxuu noogu yimid ay dahabo cabdi xasan awoowe maxamuud maxamed baalow ismaaciil cabdi xasan iyo xaaskiisa ayo luul cabdi farxiyo iyo deeqo awowe maxamed diiriye xasan siyaad awowe cabdulaahi hooyo shukri maxamuud baalow caasho axmed iyo carruurteeda isaaq maxamed nuur daqare iyo samse maxamed iyo faa'iise xasan iyo waxay yidhaahdeen firdowsa xasan iyo xaliimo aweys iyo mary bins iyo firdowsa daahir dhammaan reer cabdi xasan iyo reer siyaad gurod oo kala jooga maraykanka shiinaha etoobiya turkiga u k iyo canada waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed xuseen iyo veronica carlo oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin noqda labadii isku waara aamiin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira ibraahimow waa salaan waxaana dirayaa marka hore waxaa laleeyahay waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waxaa qofka soo diray uu ku bilaabay magaciigu waa maxamuud cabdirasaaq axmed oo jooga buu yidhi baydhabo waxaana uu maxamuud salaamaya dadka kale ah khayroho cabdikariim xuseen iyo waxa uu yidhi aabbahay oo ah cabdirasaaq axmed aadan iyo walaalihiis oo kale ah cabdulqaadir xayaad axmed iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo maxamuud xasan aadan cabdirasaaq maxamed daahir iyo ceyduruus xasan daahir waxaan filayaa maxamuudow in markaasi ay kaa guddoomeen ehelkaada ee aad halkan ka salaamtay dhambaalkanna waxa uu noogu yimid ibraahim xuseen jimcaale iyo cabdulaahi xuseen jimcaale iyo cabdiqaadir xuseen jimcaale fatxi xuseen jimcaale daahir xuseen jimcaale saare xuseen jimcaale iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo dhammaan reer xuseen jimcaale cabdikariin cabdulaahi cali iyo adeer maxamuud jimcaale xaaskiisa iyo carruurtooda iyo eedo xabiibo jimcaale iyo carruurteeda waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxaana jecel yihiin inay tahniyad ay gaarsiiyaan aabba xuseen jimcaale xalane iyo hooyo maryan cabdulaahi cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen gurceel ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhig tii soo weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta daanduray warqadda gacanteeda ku jirta waxaa diraya dadka kale ah habaryar zaynab cali abuukar dhammaan reer cali abuukar reer maxamed cumar cismaan eeda faadumo cumar cismaan iyo eeda zaynab cabdi goore iyo caruurteeda deeqa abuukar gacali iyo saygeeda cabdulaahi qarshe xorriyo abuukar gacali iyo saygeeda maxamed cali xasan iyo wiilkooda cabdisalaan cabdulaahi abuukar gacali iyo ayay xaliimo maxamed iyo ayay faadumo cabdalla iyo ayay xaawo cabdalla ayayo ciisho cabdalla abaay sacdiyo maxamuud saygeeda iyo caruurtooda aboowe shaatax maxamuud maalin xaaska iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi iyo dad kale oo fara badan waxay tahniyad aroos ay u dirayaan jamaal axmed cismaan oo ah saaxiibkeen iyo canab maxamed cumar oo ku aqalgalay sagaal iyo labaatankii bishii juulaay ee aanu kasoo gudubnay magaalada muqdisho ducaduna waa daanduray ayaa layidhi jamaal ducadiisa adiga le waay waxaan leeyahay waxaan eebbeedna kaga baryaynaa in guurkiina aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee bana uda kala siiyo owlaad qeyrqabta dhambaalkan isna tahniyadda ah waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo abti jimcaale aadan malaaq iyo abti cali aadan marguus iyo dhammaan reer marguus iyo abshir axmed cusmaan iyo xaaskiisa faa'iise cabdulaahi cusmaan caasho axmed cusmaan iyo saygeeda cabdirashiid macalin iyo muxudiin axmed cusmaan iyo xaaskiisa nasre maxamed mukhtaar ayaan axmed cusmaan iyo saygeeda cumar sheekh cabdinuur maxamed cabdi iyo yaasiin maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo cabdifataax maxamed cabdi iyo dhammaanba reer cusmaan jaalle waxa ay tahaniyad u dirayaan jamaal axmed cusmaan oo ka tirsan wariyaasha v o a iyo canab maxamed cumar oo ku aqalgalay muqdisho dhowaan waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheyda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin daandureyo annagana hanaga reebin dhammaan shaqaalaha v o e-da ayaa sidaasi si la mid ah waxa ay hambalyo hawada u marinayaan jamaal axmed cismaan iyo canab maxamed cumar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qaba kale hela aamiin haatanna waa heestii wadheer iyo codkii xasan aadan sabata
waxaan filayaa in aad ka bogateen heesta wardheer iyo codka xasan aadan samater haatanna aan dib ugu laabanno dhambaalladii aad inoo soo qorteen hambalyo aroos ayaan gacanta ku hayaa daanduray waxaana diraya dadka kale ah sadiiq aadan xidig iyo dhammaan reer aadan xidig oo ugu horeeyo aaba aadan xidig waxaa kaloo ku jira hooyo aamine maxamed weli gaaruf iyo khaliif aadan xidig khadiijo aadan xidig mahad aadan xidig dhammaan reer cali faarax xidig oo kale ah baa la yidhi adeer cali faarax eedda xabiibo cabdi aadan culusow nasre cali faarax xidig axmed cali faarax xidig nuur cali faarax xidig iyo maal cali faarax xidig dhammaan dadkan waxa ay hambalyo aroos hawada u marinayaan maxamed cali faarax xidig iyo nadiifo ibraahim xidig oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda buundaweyn baa la yidhi waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheer qabana kala hela aamiin aamiin waa tahay dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda nuuro waxa uu noogu yimid warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano sheekh daacad waxaanuu jecel yahay inuu halkan hambalyo ka gaarsiiyo maxamed faarax fiiqow iyo wuxuu yidhi ayaan axmed maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay muqdisho wuxuuna leeyahay isku waara umad qaarqaban ee beedan kala siiyo aamiin ayaan leenahay haatanna waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka heesta ugu dambaysana hee waa beerkaagu nugula boholyowgu waa maxay naftaad boqonta goyse ee booraan ku dumisaad u barooranaysaa anoo baahi kuu qabaa adiga ka boode beeneeye wacadkeennii baskayuusan kaa tegin heestaas baskiyuuna kaa tegin ayaana dhegaystayaal ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ay wadajireedu kugu soo jeediyeen ibraahim xasan daanduray ee nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambe waxaan dhammaantiin bedelannahay nabadgelyo